جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay koow iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijkeenna caawa aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo culus oo toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya sarkaal ka tirsan booliiska kooxda ridada soomaaliya oo lagu dilay gudaha dalka masar degmada bulafulay oo martigelisay xaflad heer sare ah oo lagu daafuray mashruuca dhiraanta degmada munaasabadda ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin iyo qeybaha bulshada oo ka dhacday bartamaha magaalada barnaamijka raadraaca intiisa badan waxaad caawa kaga bogan doontaan qaabka ay u dhacday xafladaas oo ay wariyaasheena inoo soo gudbin doonaan isdultaaggaar ah shil baabuur oo dad badan ay ku leedeen oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya qodobada kale ee barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid ah maleeshiyaad kala taabacsan maamulka shahadalla dirirka puntland iyo kooxda ridada soomaaliya oo ku kala calaf qaatay dagaal ku dhex maray gobolka bari dab xooggan oo toddobaadkan ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha iyo hanti aad u fara badan oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed oo ku gubatay suuqaasi qodobadaas oo idil ayaad goordhow maqli doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doonno waxa uu noqonayaa saraakiil iyo askar ka tirsan kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo culus oo toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad kaga bogan doontaan dhegaystayaal xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa maahir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyinkii toddobaadkan dhacay waxaan ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiinta howlgal mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afmadow ayaa lagu iqhtiyaalay sarkaal ka tirsan booliiska maamulka shaadala dirarka ee jubbaland kaasi oo lagu magacaabi jiray cabdulqaadir cadde oo darajadiisu ahayd sarkaal laba xidigle ah waxaana lala dilay askari ilaalo u ahaa oo isagana lagu magacaabi jiray qaalin kate sarkaalka ay mujaahidiintu khaarijiyeen ayaa aada u dhibi jiray dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada afmadow dhanka n f d weerar ka midna ay ciidamada mujaahidiintu u dhigeen kolonyo kufaarta kenya ah oo ku socdaalayay duleedka degmada dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya howlgalkaas waxaa lagu dilay saddex askari oo kufaarta kenya ah iyo hal askari oo murtad soomaali ah oo kolonyada la socday halka lagu dhaawacay sagaal askari oo kufaarta kenya ah isla n f d ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka kadib ciidamada kenyaatiga ayaa isku dayay inay bannaanka uga soo baxaan xerada oo roondo sameeyaan balse waxay miino la kacday gaari tow ah oo goobta ku gubtay waxaana halkaas ku halaagsamay askartii kufaarta kenya ee towga la socday sidoo kale howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay geesta kale dagaallo culus oo lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa toddobaadkan waxay ka dhaceen duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan waxaana dagaaladaas lagu dilay shan askari halka lagu dhaawacay afar kale sidoo kale dagaaladaasi waxaa lagu qabtay maxaabiis murtadiin ah kuwaas oo gacanta mujaahidiinta ku jira waxaa kaloo lagu soo qaniimaystay afar qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo boosashkooda iyo qori r b g ah murtadiinta lagu dilay dagaaladaasi waxaa ka mid ah xusuuley faarax cilmi ciyow oo ahaa sarkaal murtad ah cali xasan cilmi oo ku magac dheer cali jareere maxamed dheere saacid iyo nacnac murtadiinta lagu dhaawacay dagaaladaasi waxaa ka mid ah dhagnas cabdikariin jaceelow iyo xaashi oo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee danab haddii aan halkaasi uga gudubno howlgallada ciidan ee mujaahidiinta dhanka kale sarkaal ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka masar sarkaal laba xidigle ah oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu dilay dhisme uu ka deganaa magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar sarkaalkan oo ka mid ahaa saraakiil kooxda riddadu tababar ugu qaaday dalka masar ayaa la soo wariyey in lagu dhex dilay qol uu ka deganaa dhisme ku yaal magaalada alqaahira waxaana sarkaalkan oo magaciisa lagu soo koobay cali nafta dhaafiyey sarkaal kale oo ay tababar ciidan iskula jireen si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysay dilka lagula kacay sarkaalkan darajadiisa ciidan lagu sheegay laba xidigle ka tirsanaa booliiska kooxda riddada soomaaliya muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhiig buux dhaafiyey qolka lagu dilay sarkaalkaasi dhanka kale shilal baabuur oo dad badan ku leedeen ayaa ka dhacay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya shilalkan oo kor u dhaafayey ilaa saddex shil ayaa mid ka mid ah waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo harar keela oo hoos taga magaalada jigjiga halkaasoo dhimasho iyo dhaawac laga soo sheegay shilka ayaa yimid markii gaari weyn oo iska roge ah uu jiiray maqaaxiyo iyo goobo laga cunteeyo oo ay dad fadhiyeen ilaa siddeed ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen dhacadan dadka dhintay waxaa ka mid ah dhowr qof oo aan soomaali ahayn dadka waxyeeladu gaartay waxaa ka mid ah ilmo yar shil kale ayaa la soo tabiyey oo uu galay gaari ka soo baxay qabri daharee kuna socday magaalada wardheer wuxuuna ku rogmaday halka lagu magacaabo kudumbuur inta la hubiyey shilka labaad waxaa ku dhintay hal qof halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray shilka ugu dhimashada badan oo ahaa mid argagax leh ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed waxaana halkaasi ku dhintay laba iyo toban qof halka dad kalena ay ku dhaawacmeen intaasi kadib xabaalwadareed dadkaasi loo qodayey in si jimaaci ah loogu aaso ay musiibo kale ka dhacday markii uu ku soo dumay dadkii xabaasha qodayey waxaana halkaasi ku nafwaayey saddex qof halka sagaal kalena ay dhaawacmeen maleeshiyaad kala taabacsan puntland iyo kooxda gurgurte ayaa ku kala carafqaaday dagaal ka qarxay gobolka bari dagaalka oo ka qarxay deegaanka laag ee degmada boosaaso ayaa yimid markii halkaasi ay isku fara saareen maleeshiyaad daacad u ah madaxa maamulka shaadaladirirka puntland siciid cabdulaahi deni iyo maleeshiyaad dhowaan oo halkaasi ka qortay xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya dagaalkan ayaa la soo wariyey in lagu jabiyey maleeshiyaadkii daacadda u ahaa murtad xasan sheekh maxamuud maleeshiyaadka denina waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal oo qaarkood ay qoryo saaran yihiin saanad balateri iyo sidoo kale tiro askar maxaabiis ah oo la sheegay in uu ku jiro mid ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay maleeshiyaadka b s f ee hoostaga maamulka xasan gurguurte iskahorimaadkan ayaa bilowday kadib markii kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka b s f oo ka yimid dhinaca magaalada boosaaso kuna sii jeeday degmada xaafuun ay maleeshiyaadka deni ku horjoogsadeen buundo u dhow deegaanka laag halkaasna ay labada dhinac isku rasaaseeyeen dhowaan ayay ahayd markii kooxda riddadu shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka b s f ay hoos tagaan maleeshiyaadkooda islamarkaana ay ka tirsan yihiin ururka toddobiyo tobanaad puntland waxay arrintaasi ku tilmaantay mid aan la aqbali karin soona saartay wareegto ay ku mamnuucayso isku socodka gaadiidka iyo askarta hubaysan ee aan ka tirsanayn hay-adaha amniga ugu dambayntiina dab xoogan ayaa toddobaadkan ka kacay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha halkaasi oo ay ku gubatay hanti aad u fara badan oo ay lahaayeen ganacsato soomaaliyeed dabka oo ahaa mid si fudud ku fiday ayaa saameyn weyn ku yeeshay xarumaha ganacsi ee ku yaal suuqa bakaaraha waxaana la soo wariyey in saameynta ugu daran ay u geysatay qaybaha lagu iibiyo qalabka elektaroniga ganacsato badan ayaa hantidooda ku waayey dabkan xooggan ee ka kacay suuqaasi qaarkood ayaa sheegay inay halkaasi ku waayeen hanti ay tabcayeen muddo ka badan toban sano mid ka mid ah ganacsada ayaa sheegay in dabku kasoo bilowday goob laga cunteeyo oo ku taal dhabarka dhismayaasha gubtay kadibna uu kusii fiday xarumo ganacsi oo ku yiilay goobta khasaaraha badan ee uu dabku geystay ayay u sababeeyeen gurmadka oo ahaa mid soo daahay waxay taasi keentay in dabku si fudud ku faafo oo uu gubo dhismayaal badan
قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan raadraaca toddobaadka qaybihiisii horena waan maraynaa degmada bulafulaay ee wilaayada islaamiga ah ee boqol waxa ay toddobaadkan martigelisay xaflad heer sare ah oo lagu daahfurayay mashruuca dhireenta degmada munaasabadda ay isugu yimaadeen mas-uuliyiin iyo qeybaha bulshada oo ka dhacday bartamaha magaalada barnaamijka raadraaca intiisa badan waxaad caawa kaga bogan doontaan qaabka ay u dhacday xafladaas waxaana tebintan inooga soo diyaariyey wariyaasheenna bashiir muxidiin abu ayman iyo cabdiraxiin sheekh cali aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiqani maxamed
نحن النماء فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahad oo dhan waxaa iskale allah subxaanahu wa tacaala waxa aan ku sugannahay bartamaha degmada buurafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay si gaar ahna waaxiga argada maanta waxaan halkan isugu nimid daafurka iyo bandhiga mashruuca dhireynta degmada buurafullaay oo uu hirgeliyey wilaayada islaamiga ah ee baay si gaara maamulka islaamiga ee degmada mashruucan wuxuu salka ku hayaa ilaalinta deegaanka dib u soo celinta bilicda degmada iyo kor u qaadidda waciga bulshada ee ku aadan muhiimadda ay dhirta u leedahay nolosha iyo horumarka deegaanka munaasabaddan waxaa lagu casuumay culimmo ganacsato odayaal dhaqameed bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay uga qayb qaataan dadaalkan muhiimka ah uguna muujiyaan taageeradooda inta uu socdo barnaamijku maamulka degmada wuxuu bulshada u qaybi doonaa geedo fara badan oo loogu talagalay in lagu tallaalo goobaha ku habboon iyadoo la dhiirigelinayo in qof kasta uu ka qaato doorkiisa ilaalinta iyo kobcinta deegaanka hirgelinta iyo dabagalka mashruucan waxaa gacanta ku haya guddi gaar ah oo wilaayada islaamiga ee baay ay u xil saartay qorshaynta qaybinta geedaha iyo kormeerka beerista iyo daryeelkooda si loo xaqiijiyo in mashruucan uu gaaro himilooyinkii loo asaasay waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu ku barakeeyo dadaalkan kana dhigo mid bulshada iyo deegaanka u horseeda khayr barwaaqo iyo horumar waara waxaan soo gudbin doonnaa insha allahu tacaala ee qaabka uu ku bilowdo mashruucan iyo gebagabadiisa intaba نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا نحن النماء dhireyntu waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu ilaaliyo deegaanka laguna horumariyo bilicda iyo caafimaadka bulshada iyada oo la garanayo faa'iidada weyn ay dhirtu u leedahay nolosha dadka iyo deegaanka maamulka islaamiga ah ee degmada buulafullay ayaa bilaabay mashruuc dhireen ah oo ujeeddadiisu ay tahay dib u soo noolaynta deegaanka yaraynta xaalufka iyo kor u qaadista nadaafadda iyo quruxda degmada mashruucan wuxuu higsanayaa in la beero geedo ku habboon deegaanka lana dhiirigeliyo bulshada inay door muuqda ka qaataan ilaalinta iyo daryaalka dhirta sidoo kale wuxuu gacan ka geysanayaa abuurista deegaan cagaaran oo faa'iida u leh jiilalka maanta iyo kuwa mustaqbalka hordhacani wuxuu saldhig u yahay fahamka muhiimadda mashruuca himilooyinkiisa iyo kaalinta ay iska kaashanayaan maamulka islaamiga iyo bulshada si loo gaaro horumar waara aan wada noqonno bulsho ilaalisa deegaanka aan beerano geedo badan aan joojino xaalufinta aan dhaxal wanaagsan uga tagno carruurteenna iyo jilalka imaan doona geed maanta la beero waa nolol berito la badbaadiyey waa hagaag ee barnaamijkeen ayaan ku guda jirnaa ee sida aad hordhaca ku dhegaysateen mashruucan waxaa isugu yimid dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ardayda ee madaariista ee culimmada ganacsatada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu wadaa in halkan ee mashruuc dhereen ah ee laga sameeyo inta aan barnaamijka iyo qaabka uu ku socdo gudagelin aan soo dhoweeyey walaalka cabdiraxiim sheekh cali oo ka mid ah howlwadeennada idaacadda islaamiga al'andus igula sugan nawaaxiga ee argada degmada buulafulay cabdiraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu bashiir muxiidiin abuu ayman aad ayaad u mahadsan tahay aan ku dhowahay barnaamijkan Ee, cabdiraxiim bal sawir guud inaga sii ee, maanta iyo goobta aan ku sugannahay iyo waxa kuu muuqanaya Een, waa mahadsan tahay bashiirow goobta aan ku sugan nahay waa faras magaalaha degmada buulufla iyo xarunta wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan waxaan ku sugan nahay agagaarka aargada degmada buulufla iyo aan ku sugan nahay galabta ay ka soconayso munaasabad aad u ballaaran taas oo looga gol leeyahay qurxinta deegaanka ee wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buulufulay oo iminka sidaad maqlayso mikrofanka ama sawaxanka ku soo gaaraya uu yahay khudbadaha la jeedinayo oo munaasabadan loogu talagalay Een, bashiiro waxaa la dhihi karaa maamulka islaamiga ee degmada buulufulay iyo wilaayada islaamiga ee baay oo iskaashanaya in halkan munaasabada ka socota ay tahay munaasabad aad u qurux badan oo dadyow aad u fara badan ay ka soo qayb galeen oo munaasabadana ay tahay munaasabad aad nuxurkeedu u wanaagsan yahay loogana hadlayo arrimaha bulshada gaar ahaan qurxinta ama beeridda geetalaal ama nooc kastoo isugu jiro sidii loo qurxin lahaa degmadan bulufulay iyo guud ahaanba wilaayada islaamiga ee baay Een, bashiiro waxaa ii muuqda gaadiid aad u fara badan oo ay saaran yihiin geetalaal cagaarkiisa aad u qurux badan oo ay soo diyaarisay wilaayada islaamiga ee baay ee iminkana la doonayo sidii dadka muslimiinta ee kumanaanka iyo ka badan aan dhihi kara ka soo qayb galay amaba aan ku- ku sugan fagaarahan hadda aniga adiga aan ka tabinayno barnaamijkan tooska ah, ku sugan nin weliba la siin doono geed aad u qurux badan oo ku tallaalan doono insha alla mawlaa bilicda magaaladana ka qayb qaadan doono geed tallaaladaas oo noocyo badan isugu jira oo in la guddoonsiin doono dhammaan bulshada muslimiinta ee ka soo qayb gashay ama fagaarahan ee bartamaha magaalada buulufulay ku sugan Een, sidoo kale bashiirow waxaa galabta ii muuqda dhammaan wadooyinka maadaama aan ku sugannahay fagaaraha ee degmada buulofulay gaar ahaan bartamaheeda meesha la dhihi karo ama loogu yeero faras magaalaha wadooyinka dhan waa xiran yihiin waxaa wada taagan ummad ka soo qayb gashay kuna faraxsan barnaamijkan ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee baay ee laguna kobcinayo arrimaha bulshada Een, mujaahidiinta inta badan ee dadka waxay yidhaahdaan een, howlo badan waa ay qabtaan waxay u badan yihiin gacantooda midigta ay u badan tahay ay yidhaahdaan jihaadka ay u badan tahay Een, maanta waxaan joognaa bashiirow xilli la horumarinayo een, arrimaha bulshada gaar ahaan bay-adii la horumarinayo ay dad kale isla yihiin mujaahidiintii haddana een, gacanna cadowga ayay iskaga difaacayaan gacanna waxaa waa mataqaanaa bulshadii ayay ku dhaqayaan qadihii ay wadaan hoolaha ay fara badin maantana waxay taagan tahay bilicdii magaalooyinka eh, wilaayada islaamiga ee baay buulufulaay oo awal horeba iska qurxooneed maanta wilaayada iyo maamulkeeda waxay damacsan yihiin sidii loo qurxin lahaa geedahan cagaarka aad u jeedo waxaa lagu tallaali doonaa dhammaan wadooyinka magaalada ayaa lagu tallaali doonaa Een, arrintaasna waxaa la dhihi karaa horumar ay ku tallaabsatay wilaayada islaamiga ee baay Een, maamulka islaamiga degmadana aad buu uga shaqeeyey Ee, maantana waxaa noo suurta gashay in munaasabad caynkaasi aan ka soo qayb galno aniga hadda ka hor iima suura gelin munaasabad arrimaha bulshada tan oo kale inaan ka qayb galo Een, maadaama ay tahay qurxinta deegaanka Een, bashiiro waxaa ku jiri kara geedahan oo faraha badan aad u jeedid geed miroodyaa ku jiro geed tallaalada kuwa loo yaqaanaa ku jiro iyo kuwa- fursado kale oo tiro badan oo oo wilaayada ay ugu talagashay ummadda muslimiinta ah haatan halkan ku sugan aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdiraxiim sheekh sheekh cali ayuu kaasi ahaa maantana ku sugan bartamaha degmada ee buulafulla ee uu ka soconayo munaasabadan mashruuca dhireynta lagu sameynayo ee degmada ee abdirxiin ee sida aad hore u sheegtay maanta dadkii ugu badnaa ee magaalada ayaa isugu yimid goobtan ee waxaa ii muuqanaya guud ahaan ee goobaha waxbarashada ee ka furan magaalada haddii ay ahaan lahayd ardayda dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee ardayda dugsiga sare ee ardayda macadka ee barashada qiraa'aadka tobanka ah imaam sakaawi ee sidoo kale waxaa goobjoog ah ardayda ee madaarista qur-aanka kariimka ardayda muasasada annajaax iyo sidoo kale ardayda muasasada alxigma inta badan waxaa la dhihi karaa muasasaadka waxbarasho iyo madaarista ee waxbarasho ee ka furan magaalada ee maanta intaba waa ay ku wada sugan yihiin goobta iyagoo xiran dharkoodii ee madaarista ee taasna waxaad ka dareemi kartaa ee juhdiga ee maamulka wilaayada islaamiga ee baay si gaara maamulka degmadan uu u geliyey mashruucan iyo dadka in la dareensiiyo muhiimadda ay leedahay ee dhireynta ee magaaladan ee buulafulay oo aan isdhihi karo waa barnaamij nowci ah oo inta mataqaana fagaaro la isugu yimaado haddana dad intaa leeg ay ka soo qayb galaan misna lagu soo bandhigayo mashruucan ee lagu dhiraynayo degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا إن تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا waa hagaag ee munaasabaddii ayaan ku guda jirnaa ee tebintaan ku samaynayna ee ka dhacaysay bartamaha degmada buulafulay aan ku wareejiyo markan walaalka cabdiraxiim sheekh cali maadaama dhinaceena uu soo fadhiistay ee sheekhana sheekhulwaalid almujaahid ee sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim oo qayb ka ah culimmada ee maanta ka soo qayb gashay mashruucan wilaayada islaamiga ah ee baay si gaara maamulka islaamiga ee degmada buulafulay oo dhireynta ugu samaynayo ee degmadan haye cabdiraxiim bashiiro waa mahadsan tahay shiikhana marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu Een, waxaan ku sugannahay farsmagaalaha degmada buulafulay dadka waxay maqlayaan sawaxan ama dhawaaqay maqlayaan si hordhaca maxaa halkan ka socda ujeedkiisa maxay tahay bismi illaahi raxmaan raxiim maanta galabtan een, magaalada buulafulaahi farsmagaalkeeda waxaa ka socda isu soo bax aad u ballaaran oo ujeedku yahay mashruuc dhiraynta magaalada gudaheeda guryaha xaafadaha een, waddooyinka in magaalada oo dhan la dhireeyo mashruuca noocaas ayaa socda oo tabeelihiisu taagan yahay waxaan kaloo la yaabay maanta oo aad iyo aad ii soo jiitay ka soo qaybgalka bulshada iclaamka ahmiyaddiisa meesha aadka iga soo baxday maanta ilaa iyo xalay ogeysiis baa la bixiyey magaalada oo la gaarsiiyey cid maanta soo baaqatay lama arko goobihii mu'asasaadkii waxbarashada tacliimtii een, maxaan ku madaaristii qur-aanka maraakistii ganacsigii ummaddii oo dhan baa isku soo baxay marka mashruucaas ballaaran kor u qaadistiisa ayaa loo soo baxay bagaaraha manasada ay wax ka dhacaysay horteeda waxaa la soo dhoobay geedo badan oo cagaaran oo indhaha u roon taasoo daliil u ah sidaa geedahaas ayaa la rabaa in magaalada lagu tallaalo sawirka boorka derbiga ku dhegan waxaa ku yaalla ee laba gacmoodoo saa isu haystaa ciid ay geed ku dhex beeran geedahee wa- wax beerta weeye macnaha dadku farriintu way ku socotaa aad iyo aad bay u dhow ugu taagayaan culimmadii iyo madaxdii waxgaradkii oo dhan baa isu bedbedelaya hadba qof mikrofonka ku dhegaya aad waa xaflad iyo isu soo bax iyo multaqo weyn oo soo jiidasho leh wey oo aan noociisa hore uga dhicin buulafalay intaan anigu ogahay mashruucan maanta ka socda degmada buulafulay fawaa'id caankaa u leeyahay ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayatu baay gaar ahaan xarunteeda hadda aan baaraka allaahu fiikum horta waa barnaamij oo ay ku tusayso dowladnimada dowladnimada qaybaheedii ka mid ah bulshada in waxa wax u qabanaya wax u taraya in loo sameeyo waa barnaamij nowci ah oo mithaali ah weeye sideebaa ummaddu uga faa'iidaysaa ummaddu waxay uga faa'iidaysaa dhirtaas oo la beeray fawaa'id fara badan baa ummadda ugu jirta awalan mirahoodii bay guranayaan ajar bay ka helayaan soo ma jeedid waa la harsanayaa hoostiisa waxaa intaa kuu sii dheer dhirta magaalada marka lagu beero roobka markuu yimaado ciiddii roobku qaadi lahaa dhirtii way celinaysaa soo ma jeedid mujtamacii mirihii ka soo gacay ay ka faa'iidaysanayaan geedo waxtar leh weliba oo miro leh waa la harsanayaa xayawaankii cuna xataa ajar baa looga helayaa wax intaa kaaga daran oksijiinka ayuu u soo jiidayaa magaalada soo ma jeedid waa bilicda magaalada ayuu qayb kaga qaadanayaa dabaysha daran oo guryaha jiinkadaha ka qaadaya oo dhan dabaylihii buu ka difaacayaa soo ma jeedid fawaa'id fara badan ayay leedahay oo aan la soo koobi karin mujtamaca uu leeyahay Een, ma la dhihi karaa xarakad shawaal mujaahidiin uma taagna dagaal oo keliya maanta waxaan taagannahay munaasabad arrimaha bulshada ah maanta arinkani wuxuu tusaale u yahay dowladnimadii bulshadan ayuu tusaale u yahay xarakadu wax weyaan keliya uma taagna xabad inay tuurto wax weeyaan abaarihii bay wax ka qabatay caafimaadkii bay wax ka qabatay cudurradii bay wax ka qabatay musaalaxadii dadkii dhexdooda wax ka qabatay caqiidadii bay ummaddii gaarsiisay waxbarashadii baa dugsi hoosare sare ilaa jaamacad baa la marayaa wax weeyaan qur'aankii wax ka qabatay qaybo kala duwan oo bulshada darisayntii iyo wixii la mid kanuna waxay ka mid tahay qaabkii dowladnimada ayay ka mid tahay oo ummaddan in masaalixdeeda iyo danteeda la tuso oo war wax beerta in la yidhaahdo baaraka allahu fiikum adiga markaad aragtay galabta dadkan faraha badan oo macaahidda ha ahaadeen culimmada marti sharafta iyo munaasabaddan maxaa kugu soo dhacaya maxaase dareemay anigu horta dadka da'dooda qaray ma ihi kii ayaan dhashay marka ilaa iyo waxaan soo gaaray dowladdii siyaad barre ayaan soo gaaray xilliga maxkamadahan soo noolaa burburkii ka horeeyey baan soo joogay wax weye dowladnimadii baan soo arkay marka caqiidaa ka maqnay dowladdii siyaad barre laakiin dowladdan oo caqiide iyo diin iyo manhajiye haysata ayay haddana ummaddii wax weyn u qabanaysaa waxqabadkii qaybo ka mid ah weeye sanawaadka soo socdana waxaan rajaynayna magaalada buulofullaay dusheeda haddii la soo istaago in jiinkadba la arki waayo oo ay wada cagaarato insha allah ummadda ka soo qayb galay ee maanta fagaaraha taagan keliya ma ahe cid kastoo imaqlaysaan waxaan leeyahay meel kastood joogtaan deegaan waliba ha la dhireeyo ummadda laba dhirayn baa socota labadaa dhirayn oo xaraka shabaab mujaahidiin ay waddo laba beeris beerista dhiraynta oo dhirta ah iyo beerista caqiida saxiixa oo tawxiidkii ummadda lagu tallaalayo shirkii lagala dagaalamayo labadaa dhiraynba ummadda ha lagu maxaan ku ihahdaa ha la baro ha lagu tawjiihiyo cadowgana ha la fahmo cadowgu wuxuu rabaa inaan geed noo bixin inayna dhir noo bixin dhulku inuu nabadguur noqdo inay maxaan ku idhaahdaa labadegaan dhulku isu bedelo ayay rabaan noloshoo dhan ay dhinac wal nagala dagaalamaan ciidda oo clay soilka la yidhaahdo oo ciidda nafaqada leh roobka markuu yimaado dhir celisa in la waayo oo xaaqmo ayay rabaan haabaadka iyo dhirtan ummadda roobka u soo jiidaysa inay baabi'iyaamay rabaan bacaad inuu dhulku isu bedelo oo bacaadka markaa kadib ummadda ku soo magaalada dhan bacaad uu daboolo ayay rabaan soo ma jeedid cadowga dagaalkaas ba'an buu nagu wadaa waa inay ummaddu fahmaan dantooda iyo maslaxadooda cidda u wadda alaa wahiya addawla alislaamiya lixaraka shabaab almujaahidiin maa sha allah jasaaka allaahu khayran kaasi wuxuu ahaa sheekha muslim oo ku sugan fagaaraha degmada buulufulaay oo iminka ay ka soconayso munaasabad aad u ballaaran oo lagu dhiraynayo deegaanka ayuu kaasi ahaa jasaaka allahu sheekha aad iyo aad baad umahadsantihiin waxaan ugu dambayn ku darayaa iclaamka aad baan ugaga mahad celinayaa kaalintiisa iyo dawrigiisa waa muuqdaa waa inaan maxaan ku barnaamijkaani uu noqdo barnaamij dal iyo dibad ummadda dhan laga dareen soomaaliya o dhan la dareensiiyo si qof waliba gurigiisa uu qof waliba uu geed beero waa in la yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayr jasaaka allaahu khayran iminkana dib aan idinku celiyo bashiir muxiidiin abu ayman iyo barnaamijkii aan weli aan ku guda jirno munaasabadda waa socotaa waa faanole fari kama qodno cabdiraxiin maanta halkudhiga mashruucan beerista kelimaadka aad bay u fara badan yihiin geed talaal waa noolay naftaada ereyada kale halkudhigga u ah barnaamijka waxaa ka mid ah geed talaal waa daryeelka dhulkaaga dhirla'aan waa dhulla'aan maanta beer beri harso micnaheeda maanta inaad geed beerto beri a harsato fawaa'idda waaye geed beer waa nolol beer waa halkudhigyada mashruuca ee uga dhigay maamulka islaamiga ah ee degmada buulafullaay oo maanta fulinaya mashruucan oo isku soo dabriday maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa soconaya mashruucii dhiranta magaalada buulafullaay iyadoo munaasabaddeeda ay ka dhacayso nawaaxiga argada ee degmada sidoo kale maamulka islaamiga ah waxa uu keenay boorar iyo halkudhigyo ka tarajumaya mashruuca maanta halkan loo joogo ay ka soo qaybgaleen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo bahda waxbarashada markan waxaa ila jooga sheekhana sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga qaybna ka ahaa culimmada ka soo qaybgashay ee mashruucan sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga landalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ku dhowo jasaakum allahu khayran ugu horeyn inta aanan ujeedka barnaamijka gudagelin maanta maxay kaaga dhigan tahay ka soo qaybgalkaaga mashruucan nawciga ah ee ka socda bartamaha magaalada buulafulaay qalqiga intaan la eg ee ka soo qaybgalay markaad aragtay shucuurkaaga waa sidee dareenkaaga maanta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إيه شعور كي ما يبوا جيج ملقي هسكر أركر إيه ما يبوا دت عدد أو بشر إيه أو جيج بولف الله إليه هان كنولا مصلحين والبما لهان شلهر نجيج بهذا والبرشدة مؤسسات كدمانتي والبرشدة إيو حلقات كمساجدها يدكسيد القرآن كدنا الله فصحي إيه فقاره مقالة إيو فرس مقاله يروقنا marka walalahanbahina maybuwa si lan hormariyo umuto iyo bii'ada lan hormariy oo aan ku horeyto yani meeldaraayos beerista dherta mashruucan waa maalinta in ku horeyto umruga intayna dhalada ilaa dalka rooga meel mashruucan onan isku weerow maalinta waa in ku horeyta marka si gaar ahaan casharadeenna adan naftatiyadii harooji daraasadii aan hawadii harooji si farxaddan anan ka qayb qaada daraadiyey maasha allah maasha allah sheekhana jazaaka allahu kheyr farxadee noo tahay maanta inaan ka wada qayb galno mashruucan nowciga ah ee maamulka wilaayada islaamiga ah ee bay uu soo agaasimay ee magaalada buluflay ka dhacaya haddii aan barnaamijka sii guda galno bal fadaa'isha ku jirta waxbeerista iyo inooga waran walbeerowka iyo geedo in la beera waan la tilaala walma'ee hadda geega faakfaakihaysi iyo iskawaweel iyo daacatulmaal walla arow ma'e dadka barjameenka ma laheena in ayna walaahun geed la tilaalow may ay yakaleeyin geedo in la tilaalo ama harsi la suubiyo la tilaala shay diintana sal i raadka leewo tusaalahaan aayadda may leeyihin culummada ilaahay markii leeyahay huwa ansha'akum min al-ardi wastacmarakum fiiha ilaahay may leeyahay dhulka ilaahay hasiin ka abuuri dhulkin ilaahay hasiin deegaami ilaahay hasiin ka camari aayadda may leeyahay alimaamu aljasaas abubakar alxanafi calayhi raxmatullah kitaab laaraw axkaamu alqur'aan aayaddu markii sharaxaay meeray wafiiha adilaalatu calaa wujuubi cimaarati alardi liziraacati walghiraasi walabniyati leeyahy imaamka sayti aayadda may ka sugan aray dalaala oo tusiyaaso dhulka ilaahay in la camar inay waajibat leanna ilaahay dhulkumayn intija in la camar waxyaaba laka camar may leeyahay sida ziraacada iyo tilaalka geedo la beerow iyo dhismooyinka marka diintigiisalyo kaleta nabageenana calayhi salaatu wasalaam xadiid may jiree alimaamu muslim hasaari min xadiidi jaabir radia allaahu canhu nabaga meeray calayhi salaatu wasalaam maa min muslimin yagrisu garsan ilaa kaana maa ukila minhu lahu sadaga wamaa suriga minhu lahu sadaga وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير منه فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة لنبي عليه الصلاة والسلام لأنك مسلم كجيت لا مجر إلا جيدك ولا لك عام صدقة لينجي ولا لك هذا صدقة لينجي دقاك صدق دوان فارك يكركرق ولا عام حتى صدقة لينجي حتى شمبرو جيدك مركز أبور تنمرتيسي ولا جي عام صدقة لينجي ضمان صدقة لينجي لنبي عليه الصلاة والسلام حديث كمركز شرعي مري الشيخ محمد بن صالح العثيمين مري ميك سجنا فيه حث على الزرع وعلى الغرس وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير وفيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا واري تلالست جيدها مصلحة ديمت هي مصلحة الدنيا بك جرت سأصدراتي madii ku waramaay imaamkan laarow alimaam almaawardi markii sanaacada iyo shaqooyinka bani'aadan gobol markii ka sheekaya may kamid haytay ziraacada iyo geed abuurista iyo beerada markii ku waramaay meeray fa hiya maaddatu ahli alxadari wa sukaani alamsaari walmudun yalayus xirfadooyinka gobolaayaan reer magaalka umuto ini ilbah nagatame ka tusiyaasa ini geeda abuuraan geedana beeraan xadaaraddii oo kamid ah marka may kalagtamid ahaa markay ku warmaayaan culummada waltilaalista iyo walbeerista fawaa'idiyey sheekh laarow maqaagee muxibuddiin أبو حامد محمد ابن أحمد المقدسي الشافعي كتاب لارو بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرئية ميري وينبغي أن يعلم أن صناعة الفلاحة والغراسة وغيرها من سائر الصنائع من فروض الكفاية في الغالب واري حرفدها إيو صنعوين كسد بيرها إيو تلالست جيدها إيو أنتكلت ما كمل تواب فرض كفاية بوي هذه المسلمين تلان جيد تلال لو عيو دك الأمان تبي إيدي حالوف نغطو إبربت وهولك دنباويب مركا إني جيد للتلال الدين تاني قبت فضائليين أنتاس إيو إن لمد أو إيد أنكسي بدنين ما شاء الله أنتاسك قبت فضائليين ugu dambeyn eh, sheekh ibraahim maadaama mashruucan noocii uu yahay wilaayada islaamiga ee bayn ay ka wado magaalada boolofullaay ee howsheedana maanta ay bilaabatay bulshada si gaara ganacsatada iyo bahda waxbarashada iyo guudaan dadka muslimiinta maxaa kula talinaysaa ugu dambeyn may kala taliyee tan fursadu ilaahayan inshaani hareed may lara geed walba jid jidma jiifaso lara geedooybanan inshaani waanu bannaanka yaalan anabtatiilan ko ahamadan iska bilaaw gurigay haafadda insha allah wali galabtuunka bilaaw insha allahu tacaala mayba anaba iska bilaawo insha allahu tacaala galabtumay fada inay idintiidayba ka bilaawo geedowu inti dharaaranyo ini qaado idajay tan kale mayn lahaa soomaalida may haysadee soomaaliya may siin haysatee walarow alghaswu alfikri man ininka sheekayi jiray timirlankii abuur lehedan sano toddobaatan sano sugay walaraay toddobaatan sano hoo la sug walaqaasna wala jira mee beenlew haddii toddobaatan sano la sugoon ajarba kiin dareera may koo hadlaawiyaad hadda ka horan maylan seeday cuhmaan bin cafaan radiallahu canhu walan seedi isagoo geed tilaalow markaasaa maydlaray cumaanow hadda waqtugun la roog iyo geed tilaalasee walaariy adagoo saacadda qiyaamanaha dhowaatay hadda geed tilaalase walari wa haadihi saacatu qad jaa'at alqarsu wa haadihi saacatu qad jaa'at hadda wal tilaalase iyadoo saacadda qiyaamaha dhowaatay markaasaa maray cusmaan bin cafaan an ta'tiya wa ana min almuslixiin khayrun wa axabu ilaya min an ta'tiya wa ana min almufsidiin ari marka dadka leleeyo oo yani maydlaraayose geed lanki hadda abuur faa'iidooyin malee walakaamo malee sida waleey walagaas qalbigiinka saara ummud may buwaa ummud jirta ummud bii'idii ilaalsatiiwu soomaalida may lahaasi guud ahaan dhulkin ilaalsada bii'idin ilaalsada dhuhluun la jaro waxay dhaafay deegaamada la xaalufiyo hal dhaafay ilaahaygu dal wanaagsan ilaahayna si geedale waa ilaahayna si insha allahu tacaala magaalooyinkaanana camirneen taasaan lahaa soomaaliya ka faa'iidaysada fursaddanna maxala doontaan ilaahay mayna inshaaniya dowlad oo ummutiya iyo dadya iyo diinjay andanayasoo ilaahayna inshaani ka faa'iidaysada waa lahaa aad buu umahadsan yahay sheekhanaa sheekh ibraahim maxamed saalax ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga qaybna ka ahaa culimmada ka soo qayb gashay munaasabadan weyn ee maanta ka dhacaysa bartamaha degmada buulafullaay ee dhireynta lagu samaynayo magaalada markanna waxaa dhinaceyna soo istaagay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre cabdiraxiim sheekh cali ayaan ku wareejinaya insha alla tacala si uu ugaaska uga waraysto ee xafladda maanta uu ka qayb galay iyo waxa ay kaga dhigan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horraysa ugaas soo dhow bismillahi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ikhwa jazaakumullahu khayr dadkii oo geedahan tallaalkooda iyo magaaladan maanta oo xafladdan hadda maanta taal oo ilaahayna gaarsiiyey oo quraxda badan oo geedahan hadda la keenay in la tallaalo la rabo geeda aad faa'iido u leh faa'iidadooda ay badan tahay kii miro leh mire oo faa'iido leh laga guranayo kaan fire aan lahayn waxaa waaye hartiisi la harsanayo ilaahay hana gaarsiiyaa geedahaas faa'iidada ay leeyihiin waxaa ka mid ah wax kastaba bilacda magaalada inay u fiican yihiin maadaama geedaha faa'iidadooda horta inta meeshay ka bilaabanaysaa lama soo koobi karo faa'iido badan ay leeyihiin maadaama faa'iidadooda saas ay u badan tahay annakana maanta geedihii inaan tillaalanno oo dukaamihii hortooda lagu taago reeraha gudahooda lagu taago waddooyinka dhadheer afkooda lagu tillaalo ummadda ay ka faa'iidaysad faa'iidadaas wax badan ay qabanaysaa aad iyo aad bay faa'iido u leedahay baabuurtaa la dhiganaa xoolaha hirganaa dadkaa fadhiisanaa geedaha magaalooyinka geedaha lagu tillaalaya geeda aad u fiican waaye mashruucan adiga markaad maqashay maadaama hadda aad igula sugan tahay aad indhaha ku rufatay dadyowga aad u fara badan ee fagaarahan ku sugan maxaa kugu soo dhacayse maxayse oo ummadda muslimiinta aad uga faa'iidaynaysaa aad u sheegaysaa ugu bishaaraynaysaa alxamdulilaah ummaddu waxaan ugu bishaaraynaa meeshaas faa'iidada ay leedahay walaayada ay soo qalqaalisay geedahan judda ay ku soo bixisay ay keentay waxay ay u garteen magaalada macnaha caddaan waay magaalo macnaha markii oo geed aan ku oolin caddaan waay diingada waa caddahay sarta waa caddahay caddaantaas indhaha uma roona maadaama indhaha ay u rooneen in magaaladii wax ay ka beddelaan ay isku dayeen faa'iide badan ay aad ugu keeneen fikraddooda fikrad la soo koobi kara ma aha fikrad aad u shaqaynays waaye allaha barakeeyaa annakana waxaan u qaadannay maadaama aynkaana aad iyo aadaan ugu faraxnay maanta magaalada farxgeeda iyo macnaha hembiga maanta ay leedahay geedaha markay arkeen aad iyo aad bay ula riyaageen waana lagu farxay waana la qaatay jasaaka allahu khayran weli waxaan ku guda jirnaa munaasabadii si tooskaan uga soo tabinaynay degmada bulufly ee wilaayada islaamiga baay iminkana idinku duwo bashiir muxiidiin abu ayman oo garabkayga midig jooga iyo qeybaha kale ee barnaamijka inooga haray aad buu mahadsan yahay walaalkeenna cabdiraxiim sheekh cali ayuu kaasi ahaa oo waraysiga gaarka la yeelanaya ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan waxaa sikadiis ah bartamaha degmada bulufly uga aragnay nabadoon axmed cismaan cabdi axmed jihaad oo ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka islaamiga ee wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya ee nabadoonka in badan waxa uu ka soo hadli jiray wilaayada islaamiga ee hiiraan balse maanta waxa uu joogaa magaalada buulafulay waxuuna qayb ka noqday ee dadka ka soo qayb galay ee mashruucan nabadoonna marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowow idaacadda islaamiga andalus calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay waanu hadsantahay nabadoone maanta maxay kaaga dhigan tahay inaad ka qayb gasho xafladdan ee lagu dhiraynayo magaalada buulafulay ee maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu soo agaasimay midka degmadana uu fulinayo xafladdan waa xaflad waa noocii iigu horreeyey oo noocaan oo kalea oo lagu qurxinayo dhirta magaalada ama jidadka lagu furayo xaflad intaan lo eg loo qabtay waa markii iigu horraysay oon ka qayb galay waanan mar waana xaflad mar hore in wilaayaadka dhan laga dhaqangeliye habboonayd waa la ogsoonaa laakiin waa la hilmaansanaa laakiin reer bolofulay maanta waaqaca dadka ayay soo ifbixiyeen kor aniga naftaydu aad baan hawshaan u aqaynay in horumar leedahay laakiin waan ka hurday maalmahan waxaas lahaa iguma laakiin baraarujin weyn baan ka qaatay waxaana isleeyahay waa kudayasho mudan waxaana ku daya doonaa isleeyahay magaalooyin badan oo ka masayri doona aniga nafteydu wilaayadan ka imid maantay fikirkan jeebkan hore u gashtay ina magaalooyin badan ka fuli doonana waan aaminsanahay xaflad intaan la egin loo dhigaana uma qabin hore walow aan horey u soo arkay magaalooyin ee dhirta laga hirgeliyey jidadkana loo falay maasha alla nabadoone bal ka waran maanta qalqiga intaan la eg ee isu yimid ee munaasabadan ee lagu dhiraynayo magaalada iyo dareenkaaga sida u beddeshay wallaahi inayu dareenkayga aad bay u qaaday dadkan dadka ciidaha isugu imaan jirayba way ka badnaayeen maantay intaana ummada inay buulaful ay ku nooshaabo iyo qaadaba uma qabin aniga insha allahu dadka yar iyo weyn waayeel waa laga soo qayb galay arrintaaba loo hamuun qabaan u maleeyey haddana waxaan tani waxay dhali doontaa in magaalada fullay ay noqon doonto magaalo aan baraakooyinkeeda loo jiidin ee geeda qaryaan ay noqon doontaan u rajaynaynaa xafladda loo dhigay awgeed iyo sida dareenkii dadka aan la wadaagayo dadka derbiyada fadhiyoon la socday ama meelaha taaganoo dhegaysanaya sheekooyinkoodu nin walbaba arrinkan waa loo baahnaa ayay qaadeen wadooyinkana la qaadeen insha allah waxaa kaloon fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan magaalooyinka keliya lagu arkayna dhulka bannaan ee bannaanada ahne dhir lagu tallaalo oo laysku dayo magaalooyinka in la buuxiyo laga gudbo dhulka bannaanna qof iyo geed loo talo qofaan hal geed tallaali karin naguma jiraan isleeyahay maxaa yeelay geedkuna waa la soo goosanayaa biyaha yara ku baxaya shidaal ku baxaanoo ma badna marka dadka waxaan ku baraarujinaa in magaalooyinka keliya aysan ku faarin macalimiyiga ay tallaalaan aad buu u mahadsan yahay nabadoon axmed cismaan cabdi axmed jihaad ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo maanta ka qaybgalay munaasabadan lagu dhiraynayo magaalada buulafulay ee uu agaasinkeedu leeyahay maamulka wilaayada islaamiga ee baay islamarkaana uu fulinayo maamulka islaamiga ee degmada buulafulay cabdiraxiim qaabka ay wax u socdaan iyo shucuurka dadka iyo hadalhaynta maanta halkan ka socota bal inooga waran
waa mahadsan tahay bashiir hadalhaynta horta waxay dhahaan soomaalida sadar muuqda su'aal ka dhanaa la yidhahdaa galabta layskagama sheekaynayo buulafulay munaasabadan ka socota iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay in badan horteenna ayaa la soo mariyey dad aad u fara badan oo ka qayb qaadanaya oo qaybtooda ka qaadanayana waa u jeednaa shucuurka guud marka la qiyaaso waa farxad nooleen oo dhulkii dib loo noolaynayo ama lagu tallaalayo geeda aad u qurux badan dadkana aad bay u soo dhowaynayaan ilaa weli munaasabaddana waa ay socotaa qof weliba kaa hor yimaado wuxuu kuu sheegayaa arrintan inay tahay arrin aad u muhiimsan loona baahnaa laakiin wilaayatu baay alislaamiya waxay ku guulaysatay in galabta munaasabadan ballaaran ee dhirayntii ummadda muslimiinta ugu soo bandhigto fawaa'ideedana kelimaadka kala gedisan ee fagaaraha laga jeediyey waad maqlaysay waa la sheegay sida sheekh ibraahim oo aad ugu dheeraaday weliba aan ahayn wax layska keenkeena ama qolo kale loogu dayana aan ahayn ee diinkeenna ay ku taallo qarsigaas ama tallaalidda geedaha nooc kasta ay iskugu jiraan marka waxaan leenahay wilaayatu baay alislaamiya jazaakumullahu khayran ayaan leenahay fagaarahan in laisugu yimaado intaan dadaana geeda loo qeybiyo mashruucan waa mashruuc aad u ballaaran oo maalgelin u baahan oo loo fariistay hore ummadda ugu soo fikirtay qalin iyo buug loo qaatay lasoo dejiya ayuu ahaa waxaan leenahay marka horumarka aad ku wadaan wilaayada aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin ummadda muslimiintana waxaan leenahay halaga faa'idaysto dhammaan ummaddii wax tallaashana kulleyba ajarkeeda iyo wixii khudbadaha ama kelimaadka hore loogu soo qaatay waxaan leenahay hadal oo hadda inta laga jeediya ma dhinne waxaa dhiman howlgelid ama in la sameeyo arrinkii ayaa keliya ayaa dhiman aan la isdhihi karaa bashir aad buu mahadsan yahay abdiraxiim sheekh cali ayuu kaasi ahaa sida walaalka uu sheegay maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo waaligeeda ugu horeey sheekh xamse abu jacfar runtii in badan ayuu uu soo hadal qaadi jiray mashruucan balse allah fadligii maanta isaga iyo wilaayadiisa way ku guulaysteen hirgelinta mashruucan ee lagu talaalayo magaalada buulafula ee dhirta lagu beerayo xubnaha odayaasha dhaqanka ee ka soo qaybgalay munaasabadan noociga ah ee ka soconaysa nawaaxiga argada bartamaha degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa ka mid ah nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali نور شاعر الإسلام قدوميها وضياشة دقنك برق أفريكا نبضون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو إذا عدى إسلامي الأندلس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن كدوها إذا عدى إسلامي الأندلس
nabadoone maanta farxad ayay noo tahay inaad nagala soo qayb gasho xafladdan noociga ah ee ka soconaysa bartamaha magaalada buulafulay inta aan ujeedka iyo su'aalaha barnaamijka ku saabsan aan gudagelin waa sidee dareenkaaga marka aad soo istaagtay bartamaha magaalada iyo dadka ka soo qaybgalay munaasabadda noociga maasha allah maasha allah baan leeyahay aniga naftarkayga waxay ii tahay farxad aad u weyn aan la koobi karin ayay ii tahay inaan arko maanta oo dadkii oo ee ka cararaya ama ka hortagaya nabaadguurka waxaa loo yaqaano oo dhulkii dharaynaya oo raba ama inay dhareeyaan ama magaalada qurxinteeda u soo baxay oo geedo fara badan oo la diyaariyeyn ay hortooda yaallaan markaan soo galay goobta maasha allah aad baan ugu farxay dareenkaygana aad buu kor ugu kacay lama koobi karo farxaddeyda intaasay la egta hadda ma dhihi karo jazaaka allahu khayr maasha allah muhiimadda wilaayada islaamiga ee baay ama ihtimaamka ay siisay mashruucan in la dhereeyo magaalada haddii odayaasha aad tihiin sidee u aragtaan waxaan u aragnaa waa fikir saliim ah waa fikir insha allahu tacaala midho dhali doono waa fikir insha allahu tacaala iddii ilaahay subxaanahu wa tacaala waafajiyey bani'aadanka kale oo waxay naga dambeeyey ee ay u caayi doonaan ciddii soo fikirtay ama ciddii qabatana ajar adduunya aakhira ay ka helayso waayo dhirtu waa nolosha noolaha noolaha oo dhan bay nolol u tahay waxay leedahay wax loo yaqaano afka qalaad ama lagu yidhaahdo attraction waxa la yidhaahdo ama soo jiidasho neecawga iyo roobka waxaas oo dhan bay soo jiidaa dabeesha iyo qoraxday celisaa nabaadguurkay dhulka ka celisaa dhulka maxay macaadantiisa ayay u qabataa maasha allah waa xoolaha ayay nolol u tahay dadka nolol u tahay guryaha lagu dhisaa wax walba marna geedka lagama maarmo maadaama aan laga maarmaynin geedkii insha allahu tacaala beeriddiisana waxay noqotay wax walba muhiima mid ka muhiimsan ayay noqotay sidaas darteed odayaasha haddaan nahay waxaan u aragnaa mashruucgaas waa mashruuc barakaysan mubaarak ah waan mubaarakaynanaa waana ka qiib qaadan doonaa insha allahu tacaala inaan isku dayno mid iyo laba iyo saddex waxaan ahayn oo badan haddaba insha allahu tacaala wax badan oo aan beernay ama ummaddu waa ku nacfiyaan oo shimbiraha oo waxaawaay guriga ka yeeshaan risiq bay ka cunaan geed hindigaan aad u jeeddo markuu miroobo shimbirta waxaa waaye risiq buu u yahayoo midhaha way ka cuntaa marka insha allahu tacaala maadaama awalbu aan u taagnayn haddana insha allahu tacaala waa sii wadi doonnaa waana mubaarakaynanaa waana soo dhowaynaynaa shee ibraahim intaada ka bixin ummadda muslimiinta ee naga dhegaysanaysa warbaahinta islaamiga alndulus markay maqlaan shaacirulislaam waxaa u soo baxaya gabayadaadii iyo cododkii aad diyaari jirtay iyo tixdii intii aa u soo baxaysa maadaama munaasabadan aad ka soo qayb gashay ma jiraan wax tix aad ugu tala gashay ama haba ahaatee halkudhigyo aad ku dhiirogelinayso maadaama abwaan aad tahay abwaan soomaaliyeed ayaa hortay geedaha wax ka sheegay oo tiriyey qaabka uu u noolaan karo iyo qaabka loo beeri karo ayuu wax ka sheegay wuxuu yidhi abwaankaas marka uu roob ku da'o meel cidlo ah maleyga jiilaalka xidad buu mutaa geedka baxay maalmo dabadeeda neecaw macaan iyo hawadu waa midda uu rabaaye milic buu u baahdaa duqsina wuu mitinayaaye kama maarmo mooska iyo biyaha ciiddu waa u malabe marka uu intaa helo ayaa loo mutaa laga macaasha mirina laga goosta
ugu dambeyn nabadoone maanta waxaan wada joognaa mashruuc arrimaha bulshada ah oo lagu talaalayo magaaladan talooyinka ay ku wajahan guud ahaan dadka muslimiinta si gaar ah bulshada maanta aan la joogno ee reer buulafulay waxaan leeyahay laga bilaabo wiilka ardayga ah iyo odayga sagaashan jirka ah nin walba inuu isku dayo hal geed inuu beero oo noolaha oo dhan oo nacfu u noqon karo ama la harsado ama wax laga cuno ama wax lagu samaysto waa inuu isku dayo isaga oo macnaha maanka ku haynaya mar walba in geedka aan marna laga maarmaynin insha allahu tacaala uu maanka ku haynayo inuu geedaha la beero sakhiir iyo kabiir nisaa'an wa rijaalan waxaan leeyahay culummo iyo caamo in loo wada kaco insha allahu tacaala geedbeerista ama dharaynta in laga wada qiib qaato aan laga fadhiisanin baan ku dhiirgelin lahaa aad buu mahadsan yahay nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirulaam ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga oo maanta ka soo qayb galay munaasabadan qiimaha badan ee ka soconaysa bartamaha degmada bulafulay
الكواكب نجمنا إذ تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا waa hagaag dhegaystayaal markan dowrkii bahda waxbarashada ayaan eegi doonnaa iyo kaalinta ay ku leeyihiin munaasabadda dhireynta ah ee maanta ka soconaysa degmada bulafulay usaad soo dhowow maanta maxay idinkaga dhigan tahay
maanta waxay naga dhigan tahay maalin aad u qurux badan mashruuc qurux badan halkan ka jiro oo lagu dhareenay magaalada bulafulay mashruucaas waxaa soo agaasimay wilaayada dhammaan oo u mahadcelinaynaa khayr allah ka siiyo mashruuc mashruuc aad u faa'iido badan waaye mashruuc aad loo wada sugaaya waaye maskaxdii iyo ciddii soo curisaba dhammaan oo u mahadcelinaynaa dhiraynta faa'iido badanaa magaalada ugu jirto waxyaabaha dhiraynta laga helo waxaa ka mid ah in magaalada bilicdeeda ay soo celinayso oksijiintii hawada maxaa la yidhaahdaa ay kor u qaadayso hawo fiican magaalada laga helaayo nadaafad darrada ay ka hortegaysa iyo wasaaqdii dhammaan marka waa mashruucan aad u soo dhoweynayn goobaha waxbarashada iyo qaabka ay uga soo qaybgaleen maanta inooga waran dhammaan waa marka hore wacyigelinaan qabnay waa soo diyaargarownay ardayda dhammaan ayagoo boorarkooda iyo hawshooda ayagoo isku aadanay meesha imaadeen madaarista waxaa ka mida dugsiga sare madrasatul furqaan al asaasiya dhammaan inta bahda waxbarashada meeshaan u dhammaayeen usaad soo dhowow bal maanta dareenkaaga xafladdaa ka soo qaybgashay maadaama aad ka tirsanta bahda waxbarashada waxay kaaga dhigan tahay bismillaah dareenka iidan fiiliy ku qiibgalkii oonay bulshadu macnaha ku qiibgaliina iida macnaha mugalshayaan fayley yaan buuyen ajiibiddii oo idaacaddii iyo lankabaagen iidaan ajiiben xaaladana bal iidaan fayleta khayr badan ka dhowaaye dareenkaaga qalqiga maanta isugu yimid iyo mashruucan dhireenta bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd dareenkana aad u anficay maasha allah maadaama geed beerashadii iyo waxyaalihii ummaddu waxtar u ahaa oo magaalada qurxinaya aa marka barnaamijka maanta inta lagu qabanayo dhammaan qaybaha waxbarashadii oo dhan si fiican ugu soo qayb galeen qaybaha maanta dugsiyadii iyo iskuulaadka nidaamiga dhammaan marka waxbarashadii dhammaan maadaama aykeena bulshadii qayb ka yihiin si fiicanay ugu soo qayb galeen dareenkeena marka aad u kacsiyey maasha allah maadaama mashruucu uu yahay mashruuc ummaddu dhan waxtar u yahay bulshadii dhan waxaa noolaya uu yahay geedihi marka qaybka ummadda iyo farxaddii iyo waxyaalaha bilicda magaaladii lagu qurxinaya marka si fiican u soo dhaweynayna maasha allah jazaaka allahu khayr نحن النماء نحن النماء فوق الكواكب نجمنا كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا نحن النماء نحن
waa hagaag dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenna ayaan isla soo gaarnay ee tebinta gaarka aan ku samaynayna munaasabadan qiimaha badan ee ka dhacaysa bartamaha degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamigaah ee baay ee maanta lagu dhiraynayo magaalada markan qaybihii u dambeeyey iyo qaabka ee u dhacayso wareejinta dhirta ayaan gudagelaynaa insha allahu tacaala alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baana soo gaadhsiiyey inaan nacamkaa iyo khayrkaa aan ka qayb gallo ilaahay baan shukri u celinaynaa intaa kadib waxaan soo gaarnay biidni illaahi ilbaari geedihii in aan qaybinno una qaybinno ganacsatada magaalada nin kasta iyo geedkiisa gacanta laga saaro sida uu maaragtay u tallaalo ama u daryeelo biidnillahi tacaala ayadoo muraaqabadii walaayada iyo korjoogtadiiba ay diyaar u tahay guddigii gaarka ahaa ee loo xilsaaray biidniillaahi ilbaari hadduu ilaahay qadaro ilaahayna wuu noo suuragelinaya insha allahu inay noo tamaam noqoto sidii aan doonnay biidnillahi ilbaari waxaan kula talinayaa dhammaan guud ahaan muslimiinta in ay geedaha tallaalaan geed kasta oo tallaasho waa nolosha weeyaan geedahoo la tallaalo waa la dagaalanka cadowga weeyaan marka insha allahu tacaalaa guud ahaan muslimiinta waxaan kula dardaarmayaa inay daryeelaan dhirtooda wanaajiyaan deegaankooda daryeelaan shawaaricdooda ay bulshadooda ilaaliyaan baan kula dardaarmayaa gaar ahaan degmada buulafulay oo maanta nasiib u yeelatay dhammaan ilaahay u suurageliyey inay geedkooda tallaashaan inay daryeelaan geedkana tallaalaan yaan kula dardaarmayaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr waa hagaag markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka cabdiraxiim sheekh cali oo igula sugan nawaaxiga argada degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay cabdiraxiim bal qaabka ay wax u socdaan ee iyo takbiirta meesha ka dhacaysa iyo si guud ee dadka muslimiinta ee maanta ka soo qaybgalay munaasabadan noociga ah ee ka soconaysa bartamaha magaalada
waa mahadsan tahay bashiirow waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee tebinta tooska ee oo ka socda bartamaha degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga ee bay bashiirow saad maqlaysay kelimadii ugu dambaysay iminka waxaa lagu dhawaaqay sidii loo qaybin lahaa dhammaan dhirtii halkan la keenay noocyadeeda kala gedisan oo qof weliba gacanta loogu gelin lahaa barnaamijkanna waxa uu yahay waa barnaamij nooci ah ama barnaamij keliya ee ka suurtagalay fagaarahan galabta sida aad arkaysaba dhammaan ummadda muslimiinta waa ay ku faraxsan yihiin dhireenta iyo bilicda in la wanaajiyo deegaanka gaar ahaan degmadan buulufalay iyo dhammaan degmooyinka kale ay ka kooban tahay wilaayada islaamiga ee bay dadka aad ayay u soo dhoweeyeen iminkana gebagabada maadaama aan marayno oo la iclaamiyey bashiiro waxaan ka dhur sugaynaa ama aan fiirin doonnaa insha almowla sida qaybinta ay u socoto iyo dhammaan ummadda muslimiinta si ay uga faa'iidaystaan maadaama mas-uuliyiinta ay sheegeen in dhammaan dadka loo qaybin doono dhirtan ay ka mid tahay horumarinta deegaanka iyo la dagaalanka cadowga islaamka aad buu mahadsan yahay walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali ayuu kaasi ahaa markan waxaan eegi doonnaa dhinaca ganacsatada iyo cid kasta oo lagu wareejiyo geed ahaan loogu talagalay in lagu beero islamarkaana lagu qurxiyo magaalada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waa hagaag dhinacii ganacsatada ayaan eegi doonnaa assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu bal magacaaga iyo magaalada aad joogto magacayga waxaa la yidhahdaa hadan moxamed nuura ku magac dheer fanax waxaan joogaa degmada buulafullaay maxaa ka mid tahay waxaan ka mid ganacsatada magaalada ka mid ahay maxaa lagu sii maanta maxaa liisee gareer tallaalo aada qurux badan aan muddo badan u taamay muddo badan aan rajaynay yaa maanta liisee alxamdulilah sidee dareenkaaga maasha dareenkayga lama koobi karo geedaha muddo badan aan raadinay wax kaasoo dareenkayga lama koobi karo maasha allah islaamiga baaya gacanta kaa saartay bal inaa xanaanaysa diyaar u tahay nacam inaa xanaanaya diyaar walaal khayr allah siiyo guul allah siiyo jazaaka allahu khayr aljazaa aan leenahay assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu bal magacaaga iyo meesha aad joogto magacayga waxaa la yidhaha xasan nuur fiifi waa kasoo fiican alxamdulilah gacanta ku haysataa waxaan gacanta ku haystaa geedo oo maaragtay la talaalayo maasha allah eh marka alxamdulilah waa nimco ilaahayna siiyey waaye ila geedaha moogta waa nimco ilaahayna siiyey inaan harkooda iyo maaragtay waxa aan ku nafcayno oo maaragtay waxa magaalada lagu sharaxo oo meelaha fiyaalada maaragtay lagu abuuro maasha wax muhiima wax baahi u qabnay wey oo hadda ilaahay maaragtay maasha allah allah barakeeya allah barakeeya insha allah maasha allah aad baan maaragtay ugu faraxsannahay barnaamijkan waaba sugaynaba maasha allah waa hagaag cabdiraxiim qaabka ee wax uga socdaan ee bartamaha magaalada inooga waran
waa mahadsan tahay bashiirow iminka waxaan ku sugan nahay fagaaraha qaybii dambe barnaamijkana waan soo gaarnay qof weliba meeluu gacan ka soo taaga wuxuu rabaa geedka ugu quruxda badan inuu gacanta ku dhigo saaad u jeedid dadka saf dheer ayay ku jiraan cidhiiri ayaa meesha ka jiro zaxmadda ayaa iska tiro badan nin walba wuxuu doonayaa in qayb uu ka qaato geedahan qurxinta deegaanka ee maamulka islaamiga ee degmada uu qiibinayo ay soo qabqaabisay wilaayada islaamiga ee baay bashiirow dadka wax la koobi kara ma ahan nin waliba gacantiisa ayaa taagan waad u jeeddaa dhammaan ummaddan waxay leeyihiin ama u ducaynayaan wilaayada islaamiga ee baay markan waxaa ila jooga oday bashaar oo caan ku ah ee dhireenta muddo badanna ee ka soo shaqeeyey mashruucan dhireenta ee faa'iidadeedana arkay bal assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu bal soo dhowow maanta waxa meeshan ka socdo iyo waxa kuu muuqdo waa dhowahay walaal arafay la socota ogeya ka aragday eedhan dhaayan waa ka farad galnay ogeeday talaasho ee dhareentaa socota weliba shaqadii la argday shaqadan ahayta ee ya socota muddo intee leega shaqadan dhareenta ku guda jirtaada shakhsiyadaada anaatanka dhowaala labaatan sano waa kala gajar waa shaqadan lay shaqada ahayta ka shaqaysadaaye oo argday dhareentay iyo xanaanadii iyo geedii xanuunsada iyo walbaba si argday oo layla taalaya lay ka dhex jiray shaqadii ahayta magaaladan buulo fullaay hadda dhir fara badanaa ka muuqata kaalinta aad ku leedahay talaalkan iyo dhareenta magaalada bal inooga waran madiuna koyani oo aragtay bulfulana degaani geed oo harar aad iyo golo ilay kiyaali haddii ilaaha ka mahadsan aragtay farsamada lahayna gidinay ilaahay dartiyan gidinay geedo oo geek adi baragayta magaaladii xarun kasta guri kasta dharagtaale dhaysa ma haysa inaa tanka kordhiino haddii ya damaasnaatay odayaalka barnaamijkan aragtay odayaalka la talan la kaashan ilaaha mahadani ogolaadan niishaanan haddii geed kale han sii wadna oo geed marooda markan haddii aragtay geek alxamdulillah magaalada ma inagatay magaalada aragtay meel oo dharan anagatay geek dadaalka maamulka islaamiga maanta u sameeyay dhirta lagu bixinayo ee magaalada lagu beeraya ka waran faa'iida ay leedahay maasha allah faa'iida weyn ay leedahay marka hore maaragtay magaaladii maaragtay quraxdeeda soo baxaysa yaxbahaasa tan lamaad meh bahasa aragtay dhareentoo la dhalay magaaladii aragtay quruxda may kasii darna arday geedkii geed muraadka loko amaan la helay may kale la helay oo faa'iido la ta arday geedugi talaalkii hadii saas arday gabaatii geedugi arday oo ilaaski hajiide hawadi eeda faa'iido badan geed dadka may saraan geed ma kasaan biyo ka badayaan biyo ka dilaan si geedo biyo isku kadilna madam geeda abar biyo jeey ka sooda ini may la faday maalin kasta amiin kale saddex hadii si ka falanta naa may saray geed ma kasa geeda geeka qaaday abuurde ay koo dhamane waraabi are amiin kasta sakeela ka shabe geed biyo dilee geed makile geed oo dhamada ma wadaaraya kile ma kasaa ma fahansin waqtigaar lagu sheegay waqti gaar biyo madan may la faday inay hal sakeela oo basay sa daamin qaday aminka faraasikaas ka shawadana geed may la faday dabeelna hal irina hal dadka qaar laakiin waxay isdhaayeen habeenka sakeela ku shub ha dadka dadka ku dhamada saxaas ma kasaa mana geed biyo iyo kadara qaba maana ka dhamada madan mad may faday geed in irida hal madni dabeelna hal madni gobobka hal la faday sidii shaqti ka soo la faday diyaar allah subxaanahu wa tacaala ayaanu mahad celin noo suurtageliya diyaarinta iyo tabinta munaasabadan qiimaha badan ee maanta ka dhacday bartamaha degmada buurafula ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay munaasabadan oo daarneyd mashruuc dhereynta magaalada waxaa soo agaasimay maamulka wilaayada islaamiga ee baay halka uu fulinaya maamulka islaamiga ee degmada buurafulay dhammaan inta ka soo qayb gashay ee barnaamijkan waxaan leenahay jazaakum allahu khayr barnaamijkiin waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فوق الكواكب نجمنا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا ما للنماء منافس كل المصانع دوننا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة waa hagaag guud ahaana dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka oo caawa aad ku dhagaysateen qodobo xiise badan intii barnaamij midkan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu